بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسي نوحك بلا بلوغ سورة الحج suurat اlxaj madaniyatun aayaadkeedu waa toddobaatan iyo siddeed aayadood waa suuradda labiyo labaatanaad xagga suwarka qur-aanka tartiibka musxafka suuraddan waxay ka hadlaysaa jaanibka ama dhinaca ama jawaanibta tashriica iyo jidaynta sida suwarka madanigaaba lagu yaqaan suuraddu iyadoo madaniya suuraddaani waxaa u qaaliba misna suwarkii makiga ahaa nidaamkoodii iyo jawigoodii oo lagu yaqaanay suwarka makiga inay ka hadlaan iimaan iyo towxiid iyo indaar iyo takhwiif iyo bacsi iyo jaze iyo qiyaamada iyo dhibaatooyinkeeda iyo wixii la mid a suuraddan waxay culimmada qaarkood ku tiriyeen inay ka mid tahay suwarka mushtaraga ah bayna almadaniyi walmakiy oo aan la dhihin waa madani keliya ee maki iyo madani labadaba inay wada leeyihiin yaa ayuhannaasu haddii la yidhaahdo qur-aanka makigaa baa lagu yaqaanay yaa ayuha aladiina aamanuuna qur-aanka madaniga ah yaa ayuhannaas bay ku bilaabanaysaa suuraddu suuraddan iyada ah waxay ka hadlaysaa ogolaanshaha dagaalka la ogolaaday gaalada lala dagaalayo waxay sheegi doontaa magaalooyin la halaagay dulmi iyo balaayo markii la yimaadeen waxay ka hadlaysaa saacadda qiyaamada iyo dhibaatooyinkeeda waxaa lagu soo khatimayaa tusaale loo samaynayo kuwa mushrikiinta cibaadada ay asnaamta caabudayaan oo la leeyahay waxaad caabudaysaan xabad daksiya ma abuuri karaan iska daa inay insaan wax maqlaya oo wax arkaya abuuraan suuratulxaj waxaa loogu magacaabay takhliidan lidacwati alkhaliil ibraahim calayhi assalaam dee nebi ibraahim waa isagii dadka u yeeray lixaji beyt illaahi alxaraam ilaahay gaarsiiyey ay ajiibeen talbiya waa ijaabatu dacwati ibraahim nebi ibraahim yeeridiisii la ajiibay xiina adana fi nnaasi bilxaj nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markuu dhammeeyey dhismihii beytka iyo kacbada waa isagii la yidhi adin fi nnaasi bilxaj yidhi ilaahay codkaygu muxuu ka gaarayaa adigu u sheeg baa la yidhi ku dhawaaq wa calaya albalaaq gaarsiinta waa anige waa isaga yidhi yaa ayuha nnaas kutiba calaykum alxaju ila albeyt alcatiiq deedna waa ilaahay baa maqashiyaa la yidhi maanta adduunka meesha u dambaysa inta camiran baa laga imaanayaa iyagoo dadku talbiyeysanaya oo xajka soo aadeen iyo cumrada ajiibiddaas qofba intuu jeer ajiibay in la eg buu xajinayaana waa la yidhi oo imaanayaa meesha iyagoo aan weli ummaddu imaanbaa ay ajiibeen waagaa nebi ibraahim ogeysiiyey marka suuraddan ma kulligeed baa maki ah mise kulligeed baa madani ah mise waa isku dhex jir lix aayadood ha laga reebo maya afar ha laga reebo maya shan ha laga reebo intaba waa la yidhi suuraddan waxay ka mid tahay suwarka cajiibka ah oo labalabada usoo degay labalabada waa maxay leylan wa nahaaran hameen iyo maalinba way soo degtay aayaadkeedu safaran waxadaran iyadoo safar la yahay iyadoo la nega yahay way soo degtay aayaadkeedu makiyan wa madaniyan maka iyadoo la joogo iyo isagoo madani ah labadaba waa ku soo degtay silmiyan wa xarbiyan dagaal iyo heshiis labadaba aayaadkeedu waa shamlinayaan naasikh iyo mansuuq way leedahay muxkam iyo mutashaabih waa leedahay intaba waa ku timid baa leeyihi suuradda noocaasi weeyaan bismi illaahi اraxmaan الraxiim yaa ayuha اnnaasu اtaquu rabbakum ina zalzalaةa الsaacati shayءu cadiim yaa ayuha اnnaas dadow ayuha nnaas waa khiaab lijamiici اlbashar binu aadan oo dhanaa lala hadlayaa wardadow itaquu rabbakum rabbigan ka yaabo cadaabkiisa ka baqa adeeca awaamirtiisa la imaada manhiyaadka iyo waxyaalo idinka reebay iskaga taga taqwadaas itaquu rabbakum hadalka soo ururinaya waxaa weeye baa layidhi daacada ilaahay oo lala yimaado wuxuu xarimoo laga tago culimmadan waxay dhaheen qaarkood attaqwaa allaa yaraaka xayu nahaaka ilaahay waa inuusan kugu arag meelow kaa reebay meel laguu diidan yahay waa inaan lagugu arag iyo wa allaa yafqidaka xayu amaraka meelow ku amrayna waa inuusan kaa waayin ayuha nnaas yaa ayuha nnaas itaquu rabbakum ina zalzalata saacati saacadda qiyaamada luluuliddeedu shay-un waa shay shaygaasoo cadiimun weyn zalzala asaaca masdarun mudaafun lifaacilihi iyo masdarun mudaafun limafcuulihi lululidda saacadda ay lululayso ardada idaa zulzilat اlardu zilzaalaha arrinkaas oo saacadda qiyaamada horteeda ah waa shay-un cadiim waa shay weyn oo aan la suuraysan karin dhibaatada uu xambaarsan yahay ama ina zalzalata saacati saacadda qiyaamada lululashadeeda iyo ruxankeedu waa shay-un cadiim yowma tarawnahaa waxaa kor dhiganaya yowmadaas tadhaludan dambe tadhalu way halmaamin kullu murdicatin mid wax nuujinaysa dhammaanteed camaa kii xaggiis bay halmaamaysaa ardacat ay nuujinaysa yowma maalinka tarawnahaa aada arkaysaan maalinkaa isaga ay khatarka ah yowma maalinka tarawnahaa aada arkaysaan tadhalu kullu murdicatin waxay halmaamaysaa mid kastoo wax nuujinaysay camaa kii xaggiis ardacat ilmaha waa marka loogu xanaanada badan yahay marka naaska la nuujinayo oo hooyooyinku ugu dhaqaalaynta badan yihiin oo ugu welwelidda iyo walbahaarka badan yihiin mid kasta oo dhadig waxay halmaamaysaa ilmihii yaraa ee nuujinaysay watadacu oo iskaga tegay halkan watadacu kullu daati xamlin xamlahaa watadacu way dejin kullu daati xamlin uur mid u saaxiiba dhammaanteedna xamlahaa uurkeedii bay dhigaysaa oo dejinaysa iyana saasaa ka dhacaysa wa tara nnaasa dadkiibaa arkaysaa sukaaraa xaalay yihiin kuwa sarqaansan cabsida iyo fasaca iyo argagaxa dartiisa wamaa hum manaysan ahaanin bisukaaraa kuwa xaqiiqa ahaan sharaabkii wax ka waalinayay cabbay oo khamre cabbayna ma aha tarannaasa sukaaraa dhaqankii waasaa ka muuqda iyaguse maaha kuwa sameeyey wixii wax ka waalin lahaa oo khamro iyo wixii la mida isticmaalay wamaa hum bisukaaraa ee maxaa dhacay intaa shay la soo sheegay wax ka sii weyn baa jira oo ah tadhalu kullu murdacatin camaa ardacat ina zalzalata saacati shayun cadiim iyo tadhalu kullu murdacatin camaa ardacat iyo wa tadacu kullu daati xamlin xamlahaa intaas oo wada dhibaataa dhib ka sii weyn baa jira muxuu yihi walaakina cadaab allaahi ilaahay cadaabkiisu shadiid mid darnaan badan weeyaan dadkaani waxay la wareersan yihiin oo la argagaxsan yihiin cadaabka ilaahay ba ah mid darnaan badan oo shiddo badan markaasaa caqligoodii iyo fikirkoodii iyo waxoodii oo dhan baa meesha ka siimay cadaabkaa baqdin laga baqayo darteed waxaa la yidhi marka dee meeshaas ma ilmaa la nuujiyaa mise xaamilaa joogto oo ilma uurkeed wadda haddiiba ay dhici lahayd in mid ilma nuujinaysa ay joogto ama mid xaamilo ah haddii la qadaraba sidaasaa dhacaysa wey sidaasaa dhici lahayd tanna ilmaha ay nuujinayso way halmaami lahayd tanna ilmahaan ay uurka ku jidho ay ku waddo way dhigi lahayd iyadoo aan ogeyn amaba waxay dhaheen culimmada qaarkood gabadhii iyadoo ilma nuujinaysa saa ku dhimatay ama uur leh qof kasta sida uu ahaabaa lagu keenaya lagu soo xashrinayaa soomaha lagu soo saarayaa sidii baa lagu keenayaa deedna wax dareenkaas iyo ogaalkaas iyo fakarkaasa kuma jiraan hadday uur leedahay iyo hadday nuujinaysa labadaba qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa min annaasi dadka waxaa ka mid ahaaday wa min annaasi buu ka mid ahaaday dadka waa binu aadamkii weeyaan wa min annaas man baa ka mid ah yujaadilu murmaya oo doodaya fi llaahi ilaahay fii qudrati illaahi wa sifaatih ilaahay buu ka murmayaaba bikayri cilmin xaaluu ku sugan yahay ogaal la-aan wax ogaala iyo wax cilmiya iyo wax aqoona isagoo aan lahayn bikayri daliil bikayri burhaan ayuu murmaya dad noocaasaa jiray oo gaaladii ka mida oo dhib badan iska murmayey oo qur-aanka asaadiirul awaliin ku sheegayey oo malaa'igta banaatullaahi ku sheegayey oo bacdi inuu jira inkirayey laakiin ninka kay ku soo degtay keliya maaha aayaddu waa awcaam kay ku soo degtay iyo kuwa la midkaa dhammaantood wa min annaasi man yujaadilu fi llaahi bikayri cilmi oo wayatabicu raaciya kulla shaydaanin shaydaan dhammaantii shaydaankaasoo mariidin mutamaridoo madax adag ama shaydaankaasoo mari kulla shaydaanin mariid shaydaankaasoo mariid mariid waxaa la yidhaha midka muruxsan shaydaanka muruxsan oo balaayada ah dhammaantii mid raacaya buu raacaya waa kuwa beladaya madaxa agoo adagoo gaalada iyo kufriga madaxdooda ah ee xaqa ka leexiya ummadda shaydaankaasoo kutiba la qadaray la xukumay calayhi dushiisa lagu dulqoray oo lagu dulqadaray annahu xaali yeeshaani man tawallaahu qofkii shaydaankaa ka weli yeesha fa annahu shaydaankaas yudiluhu waa dhuminahaya hu qofkaas wayahdiihi wuxuuna gaarsiinayaa ee ku hanuuninaya u kaxaynaya hanuun kale meesha ma yaale ilaa cadaabi saciir naarta saciira la yihahda cadaabkeeda shaydaankii baa ka sifaynaysaa shaydaankaasoo kutiba calayhi xakama allaahu ilaahay xukumadoo kutiba calayhi dushiisa lagu dul xukumoo lagu dul qoray oo lagu dul qadaray annahu xaal yeeshaaniyo man tawallaahu qofkii ka tawalli yeesha shaydaankaas oo weli ka dhigta fa annahu shaydaanku yudiluhu waa dhuminaya oo wayahdiihi wuxuu ku hanuuninayaa oo gaarsiinaya bimacnaa u kaxaynaya ilaa cadaabi saciiri markaas yahdiihidan waa calaa sabiili tahaakum hanuun shaydaan meel khayr cid ku hanuunin mayee waxa weeyaan waa calaa sabiili tahaakum baa layihi naartaa saciiro la yidhaahdo dadka u kaxaynaya deedna waxaa lainoo sheegayaa laba daliil qudrada ilaahay mar hadday ka murmeen bacdigii hadday inkireen iyo isi soo saaridii laba daliil baa ilaahay sheegaya cadcad oo bacdiga loo deliishanayo mid qofka insaanka dhexdiisaa laga tusaya midna nabaadka iyo dhirta hadda soo baxda markii roobku da-o baa laga tusaya yaa ayuhannaasu dadow in kuntum hadda ahaateen fii raybin shaki dhexdiis min albacdi isi soo saarka awoodiddannada iyo kariddannada inaan idinsoo noolayno markaad dhimateen ka bacdi oo idinsoo saarno haddaad shaki kaga sugan tihiin hee fa innaa khalaqnaakum ha uga dhigin jawaabkii fanduruu fii asli khalqikum warbal idinkuba abuurkiinnii asalkii laydinka abuuray fiiriya oo dib ugu noqda oo maxaa laydinka abuuray waa tana fa innaa annahu khalaqnaakum waxaanu idinka abuurnay min turaabin baan idinka abuurnay siigo iyo ciid iyo caro nebiyullaahi aadam baa asalkii aadamaha ah turaab baa laga abuuray markii koowaad allaha awooday inuu idinka abuuro waxaas dee inuu mar labaad idinsoo celiyana ilaahay waa awoodaa allaha awooday dhulka inuu dalag iyo dhir ka soo saaro intuu dhulka abaar ahaayoo baaba ahaa idinkana qabriyada inuu idinka soo saaro waa awoodaa fa innaa khalaqnaakum min turaabi baan idinka abuurnay uma dabadeedna min nudfatin baan idinka abuurnay nasligii dambe nebi aadam markii laga soo tago meni baa dadkii laga abuuray in yaroo candhuuftaa yar ah ragga dhabarkooda ka imaanaysa iyo kalaxmaha dumarka uma dabadeedna manidii ka bacdina manidii markii laga abuurayo afartan beri bay manidaas u ahaanayaa qofkii oo qofkaa lagu dhex abuuraya jirkiisaa lagu faafinayaa hadhow waa misne laga soo soocaya uma dabadeedna min calaqatin calaqa xaggeed in yaroo dhiiga ee adag ayaan idinkay abuurnay uma dabadeedna min mubqatin cad yaroo saaftin yaroo inta la celishooo kale la eg markii hore mani afartan beri afartan kalena calaqo afartan kalena mudqo saddex afartanaad boqol iyo labaatan beri ama afar bilood welidaabaa hadhow ciddada dumarka qaybta waxaa laga dhigay in maaragtay markii laga dhinto oo kale afar bilood iyo toban beri afartaa bilood hadda ilmahan adwaashtaa uu maraya in lagu hubayo raximkii iyo tobankaa beri oo si taxqiijin ah uma min mudqatin taasoo mukhallaqatin musawaratin la suureeyey iyo wakayri mukhallaqatin mid la suureeyey kayrkeed halkaa markii qofkii lagu abuuro mid waxaa laga dhigayaa mid mukhallaqa ah oo sambalkeedii baa la samaynayaa afartanka beri dabadeeda baa qof ahaan loo sawirayaa xubnihii iyo lafihii iyo wejigii iyo gacnihii wixii oo yar yara baa lagu xarxariiqayaa lagu samaynayaa suuradii binu aadamka baa la huwinaya laga dhigaya ilaahay cilmigiisa halkaasaa lagu abuuraya foomkiisii iyo nidaamkiisii iyo dhegihii gacnihii indhihii sankii meel kasta xubnihii baa saas musawara laga dhigay mukhalaqa wa kayri mukhallaqana waxa weeyaan mid la suureeyey kayrkeed waa mid ilmo aan la suuraynaynoo iska soo xaaqmayo oo aan qaadanayn isagu sawirkaa iyo waxaas oo aan shabahaas iyo la siinayn sawirkaas aan la siinaynin oo intaa ka hor baaba uu soo dhacayaaba maxaan saa u samaynaynaa linubayina inaan caddayno lakum idinka idiin caddayno awooddannada iyo xikmaddaas inaan idiin caddayno tartiib tartiibtaas laydinsoo mariyey turaab nudfo hadba maaragtay calaqo mudqo sidaasaa laydinka dhigay wanuqiru waa sugaynaabaa ilaahay yidhi fil arxaami raximka dhexdiisa maa nashaau waxaan laaliyo waxaan doonno baan raximka dhexdiisa ku sugaynaa waxay aan doonno uur ah arxaamul ummahaat hooyooyinka raximyaalkooda ayaanu waxaan rabno ku sugaynaa ilaa uu ka kaamil noqdo ilmihii ilaa uu ka kaamil noqdo ilaa ajalin ajal laga gaarayo ajalkaasoo musamaa la magacaabay ilaa waqti laga gaarayo ayuu sidaa ahaanaya ilaa waqtigu ka dhalanaya wey ilaa ajali musama uma dabadeed nukhrijukum waan idin soo saaraynaa diflan xaalaatihin ilma yaroo awood aan lahaynoo dhashay oo daciif aho waxa weeyaan awooddiisa jirka maqalkiisa indhihiisa xawaasiisa oo dhan aan awood lagu arag daciifa idinkoo diflan ah awood baa misna idin siinaynaa shay an fasheen maalintii idiin beridaba intii ilmuhu dhashay awood baa loo kordhinayaa awood baa loo kordhinayaa awood uu soo kobcaya uma dabadeed litabluguu waxay ka dhigan tahay nurabbiikum horta waa idin barbaarinaynaa waa idin barbaarin maxaan idin barbaarinaynaa litabluguu inaad gaadhaan ashuddakum xoogowgiin awooddiinna inaad gaadhaan xagga jirka iyo xagga caqliga wa minkum buu idinka mid ahaaday idinka manbaa idinka mid ahaaday yutawafaa la oofsanahayo isagoo dhallinyaraah mid dhimanayaa idinku jira dadku da uma wada dhimanayaan weyne kuwa dhallinyaraadoo dhimanaya wa minkum man yutawafaa mid la oofsanayo ayaa idinka mid ahaaday oo dhallinyarnimo iyo shabaabnimoba ku dhimanahaya wa minkum man yutawafaa wa minkum waxaa kaloo idinka mid ahaaday man baa ka mida yuraddu loo naqayo loo celinayo ilaa ardali lcumuri cumriga kiisa liitayga ah liitaha xun cumriga liitayga ah da' wuxuu gaarayaa ou shaybnimo iyo haramnimo iyo awood xumo iyo waxaasoo dhan laga yaabo inuu saacsacnimo qofku gaaro inkastoo dadka saalixiintahay oo cibaadayso oo qur-aanka akhriya ilaahay hadday xataa da' gaaraan aysan saas noqon baa la yidhi ama waxaaba arkaysaa qofkii oo da'diisuna dhexdhexaad tahay ardalcumrina iskaba gaaradoos sidaa noqday iyo isagiiyo boqol inta gaaray ilaahay u xafiday maxaan saa u samayn likay oo ardul cumriga loo gaarsiiyey qofkan likay laa yaclama sousan u ogaanin min bacdi cilmin ogaal dabadeed shay-an waxba intuu wax ogaa dabadeed inuu noqdo midaan waxba ogeyn waxba ma garanayo heerkaa qofku markuu gaaro oo kharaf noqdo kharaf likay laa yaclama min bacdi cilmin shay fahamkiisi baa yaraanaya caqligiisi baa noqonaya haddaan laga wada qaadin waman nucamirhu nunakisu fi lkhalqi oo kale wey wa taraa waxaad arkaysaabaa ilaahay yidhi alarda ardadi haamidatan xaalay tahay waa xujadii labaad horta binu aadamow intaasaa laydin soo mariyey idinkoo intaa rabbi idin soo marshay seebaa ku inkiraysaan in ilaahay idin soo saari doono baciga oo idinla weynaato aa leedihin see u dhici kadhaa in qof saa u dhintay lasoo saaro inta meesha laydinka keenay laydinka soo bilaabay soo uma jeedaan daliilkii labaad waxaa weeye wa tara alarda ardadii baa arkaysaa haamidatan xaalay tahay mid meyd ah aan wax daaq ah iyo wax dooga iyo wax cagaara lagu arag waa maalmo ka hor say ahayd soo maaha faidaa anzalnaa markaan dejinno calayhaa dusheeda almaaa biyaha markaan ku dul shubno biyihii laftooda ilaahay wuxuu ka dhigayaa si maaragtay shaawar ahoo dhibco ah haddii hal mar khasabad roobka laga dhigi lahaa hal meel saa ugu dhacaya waa lagu baabi'i lahaa saasaa loogu firdhinayaa dhibco weyn roobkaan markaan ku dul dejinno ardadii markaan faidaa anzalnaa calayha almaa maaa ihtaazat way dhaqdhaqaaqday warabat way fuudhay way way way buufsantay macnaha waxa weeyaan way noolaatay ihtazat way dhaqdhaqaaqday wey nabaadkaana dhaqdhaqaajinaya meel kasta geed baa dhambalaya oo madaxa ka keenaya ihtazat warabat wayna ziyaaday way noolaatay waxay noqonaysaa dhulku wax buufsamayoo kaleoo macnaha soo kor u soo kacayoo kale ihtazat warabat wa ambatat waxayna bixisay min kulli zawjin nooc dhammaanti nooca zawjkaasoo bahiijin qurux badan sinfi kasta oo qurxoon bay markaa bixisay faidaa anzalnaa calayha almaaa ihtazat warabat wa ambatat min kulli zawjin bahiij wakaa hadda roobkaas haddeeraynu arkayna dhulku sow ahaa roobka ka hor alxamdu lilaahi roobkan hadda yimid tusaalaha kuugu dhowey markaa ogeyd siduu ahaa maanta say tahay isbeddelka cagaarka iyo muuqaalka iyo dhulka iyo waxa soo baxay awal aan joogin laga soo dhex saaray daalika kaas biana allaha bisababi ana allaha buu ahday ilaahay baa huwa alxaqu ilaahay baa kan xaqaa ah waana huwa bisababi annahu ilaahay baa yuxyii nooleeya almowtaa kuwa dhintay oo awooda inuu soo saaro waana huwa bisababi annahu ilaahay isagaa calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun mid ka kara ah dalika biana allah huwa alxaqu kow waanahu yuxyi lmowtaa labo waanahu calaa kulli shayin qadiir iyo tan afraado waana saacata saacadda qiyaamaduna aatiyatun inay tahay mid imaanaysa laa rayba wax shakiyana fiihaa dhexdeeda ma ahan waana allahu bisababi ana allaha ilaahay baa yabcadu soo saaraya man duul fi lqubuuri qabriyaasha dhexdooda ahaaday xisaabtaa la keenaya waa la soo saaraya ana allaha yabcadu man fi lqubuur marka haddaa aragteen dhul aan waxba lahayn in wax laga soo saaray maxaa ku diidaysaan kuwii lagu dhex aasay inayana la soo saaro sida dhirtaanba looga soo saaray oo isagoo dhulku meyd ah oo abaar ahaa la qurxiyey oo dhir laga dhex abuuray taw meeshu dilacdo dhambalata geed ka soo baxo geed ka soo baxaan oo waxaana ka soo baxeen sidaasoo kalea looga soo saaraya wax allaale wixii dhulka dhexdiisa ku jira idaa zilzilat alardu zilzaalaha wa akhrajat alardu afqaalaha saasaa loo soo saaraya aanii wa min annaasi dadku ka mid ahaada man dul yujaadilu doodaya fi llaahi ilaahay shaanigiisa iyo qudradiisa bikayri cilmin xaaluu ku sugan yahay cilmi la-aan wax cilmiya ma leh oo xataa cilmiga qiyaasaadka iyo waxaas u baahan iska badaaye cilmiga aan qiyaasaadkaas iyo waxa u baahnayn waxyaalaha la dhisdhiso qiyaasaadka iyo wixii la midkaa xataa ma leh walaa hudan bغayri cilmin buu doodayaa bغayri cilmin man yujaadilu doodaya fi llaahi bغayri cilmin xaalu ku sugan walaa huda hanuun la-aan xaalu ku sugan yahy cilmigan kalena ma leh oo tadaburka iyo tafakurka u baahan walaa kitaabi muniirin kitaab muniira la-aantiis buu doodayaa bغayri cilmin xaalu ku sugan yahay walaa hudan hanuun la-aan xaalu yahay walaa kitaabin muniirin kitaab nuurayoo loo soo dejiyey la-aantiis isagoo aan haysan kuwa noocaasa baa dadka ka mida faaniya cidfihi xaal uu yahay dhinaciisa ama madaxiisa mid laabaya leexinaya yujaadiluda baa ka xaalinaysaa man baa ka mida yujaadilu doodaya faaniya cidfihi xaaluu yahaybuu doodaya xaquu ka jeedsanaya luquntiisa isagoo leexinaya dadka kibirka badan baa saa isku qalloociyo oo dhinaca saa u leexsho oo madaxa saa u qalloociyo faaniya cidfi muxuu saa u samaynayaa liyudilla inuu dadka dhumiyo can sabiili illaahi ilaahay waddadiisa inuu dadka ku dhumiyo inuu ka dhumiyo lahu kaa waxaa u ahaaday fi dunyaa adduunyada dhexdeeda khisyun dulli baa u ahaaday dulli buu noloshaan adduunka dhexdeeda kaasi leeyahy noloshaan adduunka dhexdeeda dulli buu leeyahy lahu fi dunyaa khizyun wanudiiquhu waxaanuna dhadhan siinaynaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada cadaaban naari ayaanu dhadhan siinaynaa naarta cadaabkeeda ayaanu dhadhan siinaynaa darsigeenu intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab